hoggaanka barnaamijka xulashada walaysada raadiyaha cadaado oo habeenka socdoon kala degeystaan marka laga reebo habeenada jimcaha
soomaaliyankii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediya dhulkuba kuu dacwiye agogorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayanoon daahi idam alle ilaah kuu gangaab buluf maqaadiir saam iyo garna ay doonayo guruubta kaa aada gudguyudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoogama safiidkii rabbiga igalangalkaayeen alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiya abley gooya hilibkaada yaan dhari kujiir iyo baron gubac ku leefsiiya gidaar alaamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyankii kala gegima ina kala geeyi gurmago-nin gegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabbu gaban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabbi lababsha geengeelle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila aaneed allow guba kuu seex rabbi gegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayaxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jifte burwaagolanta kaafuule aar kuu gabado iyo libax kugu guraabaas soomaaliyankii kala gegima ina kala geeyi kul curmaani rubaad ka dul gab iyo haadaan xun meelaa laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulanti wacana wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimaa sabdiya axad ay soo geliso taariikhda ay ku beegan tahay labada bisha saddexaad sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku daran aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona faahfaahin dheeraedah ayaa ka soo baxaya dalal maanta ila caawa ka dhacaya magaalada caasimadaah ee muqdisho waan idiin soo gudbi doona saaxiibayaal qodobada kale caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona maamulka puntland ayaa xukun dad toogashaha ku riday dhalinyaro kufsi warada ka geystay xaafadda siraac waa xaafad leeraa siraac ku taalla magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug qodobada ayaa caawa barnaamijkan aa ku dhegaysan doonteen qodobada kale caawa barnaamijkan aa ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona ururka al-shabaab ayaa maanta la wareegdegeena ay ciidamada kenya ay ka baxeen oo ku taalla gobolka godo khasaare ayaa ka dhasha bixitaanka ciidamada midooda africa amisom ee qaybta ka ah oo ciidamada kenya faahfaahin ayaa wada ka hanaa wararka ugu dambeey ayaa barnaamijkan goorweyda kugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona laba haween ah ayaa loo xiray kadib qarax la dhigay guri taliyaha ciidanka asluubta ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan faahfaahin ka soo baxaysa ayaa idankaana qodobada kale caawa barnaamijka dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona xerada ciidanka nabadsuurda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya qaybta deegaanada galmudug ayaa maanta waxaa laga dhagax dilay meel duleedka ka ah magaalada caasimadda ah muqdisho hadalla halkaasi muslimiinta ka qayb ka qaybgala ay ka jeesheen ayaan barnaamijkan goor kugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona dowladda mareykanka ayaa faahfaahin ka bixisa duqeymo ka dhacay duleedka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waan idiin soo gudbin doonaa saaxiibayaal dowladda federaalka soomaaliya waxay baaq u dirtay beesha caalamka haddaba codsigaas muxuu yahay xog ayaan idinka haynaa wararka ku dambeeya ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho maanta koromir wuxuu ku tegay degmooyin ka tirsan gobolka banaadir isagoona u kuurgelaya xaaladda ammaane deegaanadaasi faahfaahin ka soo baxaysa ayaanu idiin hayaa qodobada kale caawa ku dhegeysan doontaan xulaashada walaysada waxaa qayb ka noqon doona khasaare dhimashadii dhaawac lah ayaa ka dhashay kadib hoobayaal ku soo dhahay xafiiska wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka ee soomaaliya xog ka soo baxaysa ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbin doonaa qodobada ay soo korra ayaa barnaamijkan caawa aad ku dhegeysan doonteen sidoo kale barnaamijka waxaa ku dhegeysan doonteen xubinta aad ku xiisaha badan ee kalamaan qaybaha dambe barnaamijkan caawa ku dhegeysan doontaan heystaan qodobadaasi soo koraya barnaamijka caawaad ku dhageysan doonteen barnaamijka waxaa soo saaray in lala socodsiin doono anigoo xasana cumar axmed raaxim saxiifa ayaa ay farsameynaya mar kale iyo xulaashada waraysada
oh lacagtii waa iga dhammaatay walaal lambarka ma ii wici kartaa oo haddii uu kaa dhammaado kaarkii miyaan dhibca kuu aruurin sow dhigaal kuma furna maya maya muxuu ahaa dhigaal dhigaal waa adeeg ay ugu talagashay shirkadda hormuud inay macaamiisheeda ku abaalmariso adeegga dhigaal maxaad ka helayaa waxaad ku helaysaa dhibco kuu ururay oo aad ku beddelan karto kaarka ku hadalka aan dhigaal dhigtoo dhibca aruursadee sideen u furtaa adeegga dhigaal waaba dheefe si aad u furato adeegga dhigaal garaac xidig boqollabaataniyosiddeedafar gees kadibna dooro lambar kow furashadu waa bilaash ama lacag la'aan haah allay leh waa fursad ka faa'iidaysi mudan waxaa intaasi kuu dheer haddaad dhibco badan urursato waxaad helaysaa abaalmarino qaali ah sida laabtoobyo iyo taleefanno qaali ah waan gaartay hormuud waa dhaqaalo abuur weliba adigii asxaabtaadana dhibcaha waad isku darsan kartaan si aad u heshaan hadiyada qaali ah waaba saaxiibada ayuu tala gale faahfaahin wixii intaasi dheer kala xiriir hal afar hal ama hal afar labo dhigaal furo oo kayd dhigo dhigaal furo oo dhibco aruurso dhigaal xiriirka dhigaal
dalkiidinka qarribay dadyou kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyou kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyou kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
haddii wanaagsan ayaan hawda in kalena saaxiib yaaraad iyo cadcaado ayaad degeysanaysaan kusoo dhata barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada cadcaado ee xarunta baarlamaanka galmudug taliska qeybta nabad sugudda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed oo ay wehlinayaan ammaanduraa ciidanka xooga dalka qeybta koob iyo labaatanaad ee xildhibaan agtirsan baarlamaanka galmudug maamulka degmada cadaado iyo saraakiisha ciidamada nabad sugudda galmudug ayaa maanta waxa ay dhagax dhigeen xarin lagu dhisayo taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka taas oo laga dhisay ama laga dhisayo meel duleedka ka ah magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug munaasabada dhagaxdhiga ah oo lagu qabta halka laga hirgelinaya xarunta cusub ee taliska nabad sugidda ee qeybta deegaanada galmudug ayaa waxaa kasoo qeyb galay maamulka degmada cadaado saraakiil ka socotay ciidanka xooga dalka qeybta koob iyo labaatanaad taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka cabdi maxamed jaamac oo la yaqaan cabdidheere gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole ayaa ugu horeyn ka warbixiya dhulka ay maanta ay ku wareejiyeen ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka qeybta deegaanada galmudug
maanta waxaan halkan dhagax dhignay eh, xaruntii naba- nabad sugidda ee dowlad goboleedka galmudug Eh, maanta oo taariikhdu ay tahay labadii bishii saddexaad laba kun toban iyo sagaalka eh, waxaa noo hirgela dhagax dhig aanu dhagax dhignay halkan Eh, shaqadaas oo ay qaban doonaan guddiga isxilqaan ee deegaanka u qaabilsan eh, horumarinta eh, dhismayaalka danta guud oo haddeer halkan xaadir ku ah ee xarunta qaybta koob iyo labaatanaadna gacanta ku haya tanna ayaga ayaa la rabaa inay gacanta ku qabtaan oo ay dhammaystiraan ee dhulkan maanta la dhagax dhiga waa boqol boqol haddii loo baahdana waa loo badinaya haddii nabad sugiddu intaas dhisato ee inta kale waa loogu daraya kasii badan oo waa dhul ee mar kasta intii loo baahdo lagu darsan karo ee laakiin hadda waxaa la rabaa qofka wax uu barka hore wax la qaadi karo in shaqada laga bilaabo oo se shaqadii qabyoobin boqol boqolkaas in la wareejiyo guryihii laga dhex dhiso xaruntii ee, meeshii nabad sugidda ay ku shaqay lahayd iyo meeshii wax dadka lagu xiri lahaa iyo wixii oo dhan in laga dhex dhiso in laga dhex dhisa laga dhex dhisa la rabaa ee, guddigan hadda waxaa laga rabaa ee, dhammaystirka xeryaha ayagaa laga rabaa ee, deegaanka ayagaa shaqada wada ayagaa u xil saaran mas-uuliyiinteena kale hadday wasiirada tahay hadday xildhibaanada tahay hadday taliyaalka tahay ee, waan garab taagannahay iyo shacabka dhammaanteen Ee, sidoo kale waxaan mahad celinayaa kasoo qaybgalayaalka xafladdan oo wasiirada ugu horreeyaan wasiir cumar iyo wasiir colaad iyo xildhibaanada iyo agaasimiyaalka iyo maamulka degmada iyo taliyaalka taliyaha nabad sugidda ee, cabdileere iyo ammaanduulka qaybta mudane xoosh iyo dhammaan saraakiisha kale oo iyaguna nabadsugidda iyo biliiska iyo ah iyo milatariga eh, waxaan waxaan si aan u wada jeedno dadku waxay haddeer u istaageen horumarka iyo deegaanka iyo in shaqada dalka wax laga qabto Eh, dee dowladda soomaaliyana waxaa laga rabaa xarumaha la dhisayaahi waa xarumihii dowladda Eh, nabadsugidda inta joogtaahi ma ahan heer galmudug ay ku shaqeeyaan waa nabadsugid federaala milatariga inta joogaan waa milatari federaala dhammaan xarumaha la dhisaya waa xarumihii dowladda dee dowladdana waxaa laga rabaa gacanteeda inay ka geysato oo gacan mugla ay ka geysato oo aan shacabka reer cadaado iyo shacabka reer galmudug inaan lagu dayacin shaqada Eh, shacab keligiis waxma qaban karo waxbuu bilaabi karaa waxbuu saacidi karaa haddii wax la bilaabo waxbuu dhammaystiri karaa laakiin haddee gacanta dowladda waa lagama maarmaan Eh, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana waxaan leenahay dee waa ujeedin ummaddaana horey u socotaahe reer galmudug ha la kaabo oo shaqooyinka wax laga qabto waana mahadsantihin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Hadda waxaan- gudoomiyaha degmada cadacduuc cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootolo ayuu kaas ahaa oo bulshada deegaanada galmudug gaar ahaan dadka cadaada ugu baaqayay in ay ku garab istaagaan dhisitaanka xerada ciidamada nabadsugidda ee sirdoonka qaranka oo maanta laga dhagaxdhigay meel duleedka ka ah magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug habeen wanaagsan ayaana hawadayn kalena raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan wasiirdalaha wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladaha hoose ee galmudug cumar maxamed yeriye oo la yaqaan camar guureeya oo ka mid ahaa madashii waa dadkii ka qayb galay madashaasi lagu dhagaxdhigaya xarunta taliska hayada nabadsuguda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa sheegay inay ka qayb qaadanayaan dhismaha xarunta cusub ee hayada nabadsuguda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed qaybta deegaanada galmudug
wasiirka eh, wasiir colaad taliyaha ciidamada nisa amaaduulaha qaybta kow iyo labaatanaad guddoomiyaha degmada cadaado een, guddiga isxilqaan dhammaan saraakiisha iyo xildhibaanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ee maanta ka soo qayb galay dhagaxdhigga xerada nabad sugidda ee degmada cadaado laga dhex dhigay nabad sugidda galmudug dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Een, salaan kadib waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa horta marka hore degmada cadaado iyo shacabkeeda oo bixiyey dhulka kan si frii ah ugu bixiyey oo u siiyey ciidanka nabad sugidda waxaan kaloo halkaan rabaa inaan uga mahad celiyo guddiga isxilqaan oo sida runtaa shacabka deegaanka ku metelay een, taabagelinta horumarka een, dhisidda ama maaragtay muxuu ahayeen een, horumarinta deegaamadan xeryaha ciidamada in xeryaha ciidamada la hirgeliyo ama la taabageliyo ama la hormariyo waxay ififaalo u tahay een, horumarka een, een, guud ayay n- oo ififaalo u tahay ee nabadgelyada nabadgelyo haddii la helana waxaa ku xigi doona insha allahu haddii alla idmo horumaradii kale markaan dhammaan xeryaha ciidamada la dhagax dhigo oo xeryaha ciidamadu shaqeeyaan oo ciidamada tayadoodu hagaagto oo goobaha ay ku shaqayn lahayn iyo xeryaha ay ku shaqayn lahaayeen ay noqdaan xeryo ku habboon oo munaasib u ah shaqada ciidamada kadib insha allah waxaan ku xejin doonaa oo markaa muxuu lagu xejin doonaa dhagaxdhigyadii iyo een, warshadaha iyo horumarka ayaa lagu xejin doonaa deegaamada galmudug marka waxaan odhan karnaa galmudug waxay cagta saartay waddadii horumarka shacabka reer galmudugna waxay fahmeen waddadii horumarka mar haddii ay fahmeen in furuhu ee, horumarka uu yahay nabadgelyada nabadgelyaduna ay tahay in ciidamada la hormariyo intaas haddii laysla fahmay oo shacabku fahmeen een, waxba qiima ma samayso mas-uuliyiintu waxa ay keligood fahamsan yihiin ama madaxdu keligood fahamsan yihiin waxa waxaa muhiim ah in shacabku fahmo shacabkuna ka shaqeeya arrintaasaa muhiim ah arrintaasaa marka reer cadaado insha allah hadda aad uga muuqata iyadaan ku bogaadinaynaa iyadaan maarata ku soo dhawaynaynaa iyadaanu ku garab taaganna insha allah waanu kala shaqayn doonaa haddii alla idmo een, saraakiisha ciidamadana een, waxaan ugu baaqaynaa iyagana haddii mar shacabkii garab taagan yihiin een, sida maamuladii garab taagan yihiin ayaguna inay gutaan waajibkooda shaqo oo ah inay sugaan amniga deegaanka in qof kasta oo reer galmudug ama qof kasta oo soomaaliyeed uu nabadgelyo ku soo exdo kuna soo tooso taas inay u istaagaan oo gutaan ayaan maarata ayagana ugu baaqaynaa shacabka iyo maamul ahaanna annaguna insha allah waa ku taaganaynaa waa ku garab istaagaynaa intaas oo la wada qabto ayaa ah horumarka dalka iyo dadka marka aad iyo aad baan arrintan maanta shaqada u bogaadinaynaa waxaan kaloo halkaan rabaa inaan uga baaqo dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya Een, mar haddii shacabkii ay fahmeen horumarka mar haddii dowlad goboleedkii u taagan yahay mar haddii saraakiisha ciidamadu iyo ciidankiiba ay u taagan yihiin inay gutaan waajibkooda madaxda sare ee soomaaliyana waxaan ugu baaqaynaa madaxdan in ayaguna kaalintooda ay ka qaataan oo indhahooda u soo jeediyaan dadaalada halkan ka socda taasaan ayadana madaxdan ugu baaqaynaa aad iyo aad baad umahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
cumar maxamed derya marka horeeye wasardaraha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlada hoose ee galmudug ayuu kaasahaabay wanaagsan ayaana wadankan kalena saaxiibeer hadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan maxamed cabdi colaad oo ah wasiirka wasaaradda dastuurka iyo dibsisiinta ee galmudug ayaa hadalkan nastaa goobta ka sheegay saraakiisha een, xildhibaanada wasiirada guddiga isxilqaan oo aada isugu hawlay inay maaragtay ay taabageliyaan danaha guud dhammaystirkooda dhammaan waa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah waxaa farxad weyn noo ah inaan kasoo qayb galno xarunta dhagaxdhigidda ee dhagaxdhigidda xarunta ee nabad sugidda oon rajaynayna inay wax ka qaban doonto dhanka amniga waxyaalo badan een, dadka reer cadaado waxaan halkan ka cadaynaynaa inay u istaageen inay dhammaystiraan ta- wax- shaqadii loogu talagalay inay dowladdu ay qabato inta u hartana insha allahu tacaala een, waxay damacsan yihiin inay maaragtay laamaha kaloo amniga inay dhammaystiraan aadaan ugu mahad celinayaa dadkii bixiyey iyo degmada cadaado maamulkeeda iyo dhammaan guddiga isxilqaana u taagan hadda inay maaragtay hawsha ugu horeysa ay ka qabtaan een, iyo maaragtay dadka ree cadaado iyo dhammaan een, ree galmudug inay maaragtay arrintan ay ka qayb qaataan aadaa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
cumar maxamed diryaco aaraade waa maxamed cabdi colaad wasiirka wasaarada dastuurka ee galmudug ayuu kaas ahaa raadiyo cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibayaal efamta siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertz amaduulaha ciidanka xoogga dalka qeybta koob iyo labaatanaad xuseen xoosh cali ayaa shacabka deegaanada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhig- waa dhisidda xarimaha danta guud oo lagu hirgelinayo duleedka magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug wasiirada gudoomiyaha gob degmada saraakiisha ciidamada qalab kasta ee meeshan joogta saxaafadda saxaafadda waa waan salaamahayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu salaan kadib owlan waxaan u mahad celinayaa ilaahay kabacdi eh, waxaa mahad iska leh deegaanka ama deg- deegaanka reer cadaadood ayaan u mahad celinayaa sida habsamada leh ay u maartay u- ugu dadaalahayaan in maartay ay bixiyaan maalkooga iyo dhulka iyagu ay deegaanka u yihiin inay ku soo dhoweeyaan dowladda ama maartay ay u bixiyaan ciidamada qalabka sida ay u huraan inay dhaqaalahooga ku bixiyaan xoogooga ku bixiyaan ee, juhda badan ay ku bixiyaan aad baan ugu mahad celinayaa de waxa weeye lama helo waayahan dambe lama helin waayihii hore u dambeysay hadda laakiin waa ifaalo cusuba hadda bilowday Ee, waxaan ugu baaqayaa deegaamada kale sidoo kale inay iyaguna ay ay arrintaasoo kale qaataan haddii la helo dad badanoo saa u quma way way ballaaranaysaa arrimo waxa ku- waxaa ballaaranaya amniga baa ballaaranaya oo ku fidahaya deegaanada soomaaliya oo dhan laakiin ee, waxaa weeye marka intaas kadib waxaan ugu darahayaa reer cadaadood aad baa u mahadsantihiin ku dara ciidamada kalena in meelaha ay xarsaldhigga ku yeeshaan ciidamada laba qolaan ka dhimana labada qoloo ka dhiman ku dara sida
cabdulah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal oo lagu magacaabo xuseen xoosh cali taliyaha ayadda nabasugda ee sirdoonka qaranka soomaaliyeed cabdi maxamed jaamac loo yaqaan cabdidheere oo goobtaas hadalla kooban ka jidiyay ayaa uga mahad celiyay maamulka degmada cadaado iyo shacabka cadaado dhulka maanta ay ku wareejiyeen ciidanka nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee dowladda federaalka soomaaliya qeybta deegaanada galmudug
رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله من بعد أولا دميها دقمدة وسيرادة حلبانادة dhalinyarada guddiga isxilqaan saxaafadda saraakiisha taliyaha abaanjura qaybta saraakiisha galabkiisa istaagan salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aadan ugu faraxsannahay maanta inaan nala- in loo dhagax dhigo dadka deegaanka oo iskaashan inoo dhagax dhigaan ee, xarunta nabad sugidda galmudug ee cadaado aadaan ugu faraxsannahay waxaan rajayhaynaa guddiga isxilqaan iyo dadka deegaanka iskaashanaya inay sii wadi doonaan annaguna wixii karaankeena aan la qaban doonno Ee, isxilqaan waxaan u malaynaa dowladda federaalka ku dhawaaqday haddii isxilqaankii halkaan uu soo gaaro waxaan rajayhaynaa inay gacan weyn ka geysan doonaan annaguna waxaan rajayhaynaa intii tabar iyo karaankan aan la dul istaagno waxaan rajayhaynaa meeshaan danta guud waa ku yar tahay dadkan deegaankan waxay u soo jeesteen inay danta guud ay hormariyaan Ee, dadkii kaloo gudoomiye degmada ugu horeeyay iyo dadkii deegaankan la siiyey dhulkaana waa u mahad celinaynaa mahaanti dad shacaba oo isku taagay in danta guud wax ka baxshaan dhulkan ugu deeqay gudoomiyaha degmada iyo degmaduna waa noo dee ayagaa iska leh wixii dhulbixin dan guud ah aadan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
taliyaha ciidanka nabad sugidda ee galmudug ayaa kaasi ahaa oo shacabka deegaanada galmudug gaar ahaan cadaado iyo maamulka degmada ay uga mahadcelinayo dhul maanta ee maamulka degmada ay ugu wareejiyeen duleedka magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug habeen wanaagsan hawadan kalan raadiyo cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibayaal qeybihii dhexe ee barnaamijkana waa ku seensaqeena
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilayaa dalkiidinka qarribay
magaalada garowe caasimada puntland waxaa maanta lagu qaabtay kulan lagu hadlaya ammaanka deegaanada maamulkaasi waxaana ka qaybgelay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed cismaan axmed karaash hadalkan ayuu dadkii kasoo qaybgelay munaasabadaas uu sheegay
waxaana ka codsanayaa inay wakhtigooda geliyaan sidii looga midho dhalin lahaa ee, kulankan aan aada muhiimka u ah waxaa kaloo yana aan u mahadcelinayaa deeqbixiyaasha ay ka mid yihiin eh, un g b l g iyo eh, hay-adaha ku bahoobay sida aad la socotaan mashruucani wuxuu soo socday ilaa toban sano ayaynu ka- ka faa'iidaysanaynay Eh, waxaa runtii u qabsoomay wax weyn baa ka qabsoomay Eh, waxaana hadda sida la sheegay waxaa eh, dhammaaday waxaynoo bilaabmay saddex wejigii saddexaad wejigaa saddexaad eh, ma maqal in lasii wadi doono oo weji afraad ka dambayn doono marka wuxuu ulajeedadiisu ahayd in aynu ka faa'iidaysanno oo dabeedna isku filaanno oo inagu aynu wadno marka waxaan rajaynayaa in aynu eh, waxaan u malaya inuu shan sano yahay shantaas sano inaynu isku filaanno oo inagu ka faa'iidaysanno oo dabeedna aynu ka maaranno eh, qolyihii isu tegtegay Eh, intaa haddaan ka gudbo eh, waxaa ina- inala gudboon eh, inaynu awood saaro eh, dardargelinta siyaasadda maamul baahinta Eh, waxaa eh, ku jira inaynu eh, machadkii tababarka dowladaha hoose inaynu iyana maxay ahtay awoodda saaro waxaa aan rajaynayaa inuu mashruuca kan hadda wasaaradaha sida uu wasiir kulan sheegay eh, in la wada shaqeeyo ayaan rajaynayaa oo aad iyo aad baan waxaana maxaa- ugu kalsoonahay eh, kollay wasiiradaha wasi- wasiirada iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha oo qaarkood horeba u joogeen eh, waxaan jecelnahay in wejigii hore wax laga bedelo oo wada tashi eh, hadday noqoto degmooyinka meeyarada eh, wasaaradaha wasaaradda arrimaha gudaha oo anigu aan aada u aqaano eh, in waxoo dhammi tala dhexdhexaada ay laga yeesho oo wax lagu daro wixii hore oo aan xaggaa un laynooga keenin oo qolada g b l g iyo qolyahaas aanay inoo yeedhina inagu u yeedhino Eh, hay-adaha deeqda bixiya iyo mashaariicda iyo wixii loogu talagalay iyo waxaynu ka rabno inagu iyo waxaynu eh, aynu inagu maxaa la yidhahaa aynu ikhtiraacno oo la nimaadno laakiin aanay inoo keeninoo waxa waayo anugu de aqoon baanu lahaay oo waxa- maxay tahay wixii ay ku shaqayn jireen baan garanaya Eh, juba waa joogaaye eh, agaasimayaasha guud eh, wasaaradaha kale iyo wasaaradda arrimaha guduhu inay wada shaqeeyaan baan codsanayaa oo baahidooda ay isu geeyaan oo halkii ay joogeen share lagu qaado waxaan kaloo codsanayaa sidaa wasiirku sheegay in maamulka la daadejiyo meeyaradu eh, siday ahaan jirtay waayo dhowrkaa sano hadda way jirin inuu shantaa sano la sheegayo in meeyaradu ka adkaadaan iyo degmooyinku inay ka adkaadaan howlahooda oo hadday caafimaad tahay hadday biyo tahay hadday waxbarasho tahay eh, inay iyagu ku filaadaan oo aan dusha maxay tahay sida uu wasiirku sheegay aan wasaaradduhu aanay afduubin waa codsanayaa aada iyo aad baad mahadsan waxaan rajaynayaa inaynu guddi noqonno eh, wasiiro wanaagsan oo wasaaradda qorshaynta eh, wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda waxbarashada eh, waxaynu la iman doonnaa eh, wax wanaagsan rajaynayo oo aad baan ugu kalsoonahay inaynu la iman doonno eh, rag aqoon leh ama waxaa yaqaana ayaa meeshii jooga waxaan la iman doonnaa in weji bii hore weji ka bedelan aan dardar gelin doonno haddii alla yidhi Eh, waa inoo furan yahay shirkii aada iyo aad baad u mahad
madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland ayuu kaasi ahaa axmed cismaan oo loo yaqaan axmed karaash oo ka hadlayay ma- daadejinta maamulka shir lagu hadlayo lagu qabtay magaalada garowe caasimadda maamulka puntland habeen wanaagsan ayaana waddanka kalena raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan fmta sideetan iyo sideed dhibic shan megahertz
dalkii idinkaa qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kuman yaho
maxkamadda darajada koowaad ee gobolka nugaal ee puntland ayaa dil toogasho ah waxay maanta ay ku riday shan ciida sane oo loo haysta inay kufsi wadarada ay ka geysteen xaafadda la yidhaahdo israaca oo ku taalla magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug ku-xigeenka xeryaha guud ee puntland maxamed xaled faarax oo goordhow isha jiraad ku qabtay garowe ayaa ku dhawaaqay xukunka maanta ay ku rideen dhalinyartaasi loo haystay inay kufsi ay ka geysteen magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug maanta ay taariikhdu tahay labo bishii saddexaad laba kun sagaal iyo toban maxkamadda darajada koowaad gobolka nugaal waxaa la hor keenay eedaysanayaasha magacyadoodu kale yihiin cabdirasaaq axmed cilmi ina zaynab cabdulaahi siddeed iyo toban sano jir ah ku dhashay degaan gaalkacyo eedaysanaha labaad cabdirasaaq cali cabdi ina nasro cali siddeed iyo toban sano jir ah ku dhashay degaan gaalkacyo eedaysanaha saddexaad yuusuf cabdulaahi xirsi ina shukri cabaas siddeed iyo toban sano jira ku dhashay degaan gaalkacyo eedaysanaha afraad ugaas miro barre ina zaynab daahir sagaal iyo toban jir ah ku dhashay degaan gaalkacyo eedaysanaha shanaad cismaan maxamed cabdulaahi ina sacdiyo maxamed siddeed iyo toban sano jir ah ku dhashay degmada gaalkacyo eedaysanayaashaasi dhammaantood waxay ku eedeysanaayeen siddeed dembi oo ah gubsi wadareed iskuday dil handadaad dhaawac afduub hub sharci darra ah wateen kadib maxkamadda darajada koowaad gobolka nugaal saaka ayay dhegaysatay kiiskoodii garmaqalkoodii iyadoo loo qabtay qareen kadib maxkamaddu waxay ku xukuntay shantoodaba dil toogasho ah waana kubsi wadareed ayay geysteen maxkamaddu waxay u cuskatay aayadda suuratulmaa'ida ee soddon iyo saddexaad iyo xeerka kubsiga iyo xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed haddaba eedeysanayaashaas dembiga waxay ku galeen magaalada gaalkacyo taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii bishan haddaanu ku jirno saddexaad laba kun sagaal iyo tobanka ah way ka soo baxsadeen afar ka mid ah waxaana lagu qabtay magaalada qardho dib baa loogu soo celiyey magaalada garowe kii shanaad oo ku haray gaalkacyana ciidanka amnigaa soo qabtay garowaa la keenay shantoodina qiraal ayay ku ahayeen inay geysteen kubsi wadareedkaas maxkamadduna waxay ku xukuntay dil toogasha ah haddaba dhallinyarada wax kufsanaysa ama ku haminaysa inay wax kufsadaan xafiiska xeelaaninta guud iyo garsoorka puntland iyo ciidanka amniga waxay wacad ku mareen ciddii wax kubsatay in la dilo dil toogasha ah oo aan naxariis dambe loo samayn waayo waxa ay sameeyeen waa wax foolxun fawaaxisho ah sidaa awgeed ka waantooba ciddii ka waantooba weyda waa dil toogasha ah waalidka waxaan u sheegaynaa wiilkaygu dembi ma gelin ka akhrisan mana haddaba cishada caruurtiina hadday faldembiyeed kufsi ah sameeyaan puntland waa dil toogasho ah ma aha xabsi ma aha magdhow waayo si aan u ciribtiro kiisaska kufsiga ah yaanu go-aansanay in aan bun looga dhimin shareecadda islaamka iyo qawaaniintu waxay qabaan waana ciqaabta ugu sarraysa wabilaahi towfiiq
xeelalyahan ku-xigeenka maxkamadda gobolka nugaal ee puntland ayuu kuhaseen oo maanta xukun dil tooshaha ku riday rag lagu eedenayo inay kufsi wadarada ka geysteen gudaha magaalada galkacyo ee gobolka mudug habeen wanaagsan raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibayaal markaana magaalada caasimadda ee muqdisho ciidamada ammaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ilaa caawaxa dhismaha maqayadaha hilac u k ee magaalada muqdisho iyo hoteelka maka mukarama ay ka soo saarayaan meeda hor leh oo la sheegay inay ka soo dameeyeen qol oo ka deganaa gudaha hoteelka maka almukarama ee magaalada caasimadda ee muqdisho wiil dhallinyar ahaa halkaasi mid kasta laga soo saaray howlgal ballaaran oo weli ka soconaya dhismayaashaas ku babarayay weerarkii qarxida ku bilowda ururka al-shabaab ay ku qaadeen sidii labaatanka bishaani waxaa suurtagal ah inay jiraan dad weli maxduuda waameedkooda ay ku hos jiraan dhismayaashaasi milkiilaha hoteelka makal mukarab ee magaalada muqdisho oo isagu gab ahaanba buburay lagu magacaaba guri xaaji ayaa ka hadlaya musiibada ku dhacday ummadda soomaaliyeed
waxalba waxaa u daran nafta bani aadamka ilaahay amarkiis waan nool nahay waan caafimaad qabnaa xoolaha khasaaro way jiraan laakiin waxaa ka muhiimsan nolosha waxaa ilaahay waa tacalin inaan nool nahay oo caafimaad qabo aan rajo leeyahay inaan dib u dhiso maa markii koowaad waa marka shanaad oo khasaaro gaarayo aan qofna iga caawinayn ilaahay iga caawino haddana asaas ku hadlayna waxaan aaminsanahay waddankayga inaan iga cararaynin barna aan ka tegi doonin argaxiso waa joogaa waa dhisaa haddii laa yidhaaho waana shaqaynaa wallaahi hadda qiyaastaa wadnaa weli laakiin waa qiyaasi kartaa hotel five stara ee khasaaraha gaari karto waa boqolaalo kun waxaan rajaynaynaa in haddaan ka qabsan doono haddii laa yidhaaho horay sidaan oo kale dhibaatooyin badanaa soo gaaray hoteelka baa lala beegsaday welina shaqadaadu waa sii wadaa waa ku xirantahay bal ka waran marka aad rajeynaysad inaad gaarayso wallah wadda haddaan ka cararno waa khasaaro u badan gaarayso ma cararayna waa joogaynaa saan u dhiirigelinno dadka aa baabaaday dad tira badanoo muslimo masaakiina waxba galabsan aa dhintay kanaa khasaaro badan haddii aad noo sheegtid tiro qanci
milkiilaha hoteelka makal mukarama ee magaalada muqdisho ayuu kaas ahaa guri xaaji raadiyo hadaada ayaa degeysanaysaan qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan ku seesaqaynaa saaxiibayaal sida warbaahinta raadiyo hadaada u xaqiijiyeen dad deegaanka kusuga magaalada muqdisho ayaa kooxobaysan waxay goor dhowaa degmada xamar shajab ay ku dileen askari ka tirsanaa dowladda federaalka ciidankeeda dalkan ayaa ka dhacay suuqa liraasaloti waxaana koox hubaysan ay la beegsadeen ay beegsadeen askarigaasi kooxda dalkeysta ayaa darbida goobta iskaga baxsaday iyagoona la baxsaday waxaana goobta ay gaareen ciidamo goobta gaaray ciidamo ka tirsan dowladda oo halkaasi ka bilowda howlgallo ay ku baadgoobiyaan kooxii dalkaasi ka geeyay oo ka dambeeyey magaalada caasimada muqdisho ee maalmin lasoo dhaafay waxaa ku soo badanayeen dalalka qorshaysan oo kooxo hubaysan oo hobtan la garana ay ka geysanayaan gudaha magaalada caasimada ee muqdisho raadiyaha cadaado ayaa degeysanaysaan saaxiibyaal f m ta sideetan iyo sideed dhibic shan markaatiis qayb ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay war ka soo baxay taliska mareykanka ee qaaradda africom ayaa lagu faahfaahiyey howlgal ka dhan dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo ka dhacay kowda bishaan iyo gobolka hiiraan waxaana mareykanka ay sheegeen shabaab ay khasaare xoogla gaarsiiyeen wararka ayaa lagu sheegay ciidamada dowladda federaalka oo kaashanaya kuwa mareykanka ay bartilmaameysadan deegaana ka tirsan gobolka hiiraan islamarkaana halkaasi ay ku dileen ku dhowaad lix iyo labaatan dagaalamo oo ka tirsan ururka al-shabaab taliska mareykanka waxay sheegeen in halgalkaas intuu socday ay ka qayb qaateen diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee mareykanka islamarkaana lagu burburiyey goobo ay muhiim u ahaa oo ururka al-shabaab saldhigyo xoogna ay ku lahaayeen diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa muddooyinka u dambeey waxay kordhiyeen duqeymaha ay la beegsanayaan saldhigyada ururka al-shabaab ay ku leeyihiin koonfurta iyo bartamaha soomaaliya raadiyaha cadaadaha ayaa degeysanaysaan kusoo dhawaada xubinta aad kuxiisaha badnada kalama
muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsigaan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna lee waaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyey allay leedahay
horta waydin salaama xalatayna marsheen iyo xinjirtii qubahaysee xandhadii aan lahayn iyo xoolihii ka dhaqaaqnay xanaaqaan qaba maanta haddii aan dad xakaarin xanjafaa igu yaalo xurguf laygama siin taariikhdu waa maguurte maskaxdii fayowba ka macaashta waayaha mahadhada ku reebe mashaqooyinka biiray murugta taalla horteenniyo mashaqooyinka biiray dadka reer muqdishow ma iska moosi karnaa marni waayay mashaakil oona soo maagi inaan iska maaraynane meesha waa ku jirtaa aroo murug laguma jiri karee xal lagama maarmaan waaye annagaan dareemine xamar baan dad loo rabin ee ama aan ka dagaagno ama aan isdifaacno war gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir cadde gaabow wuxuu yidhi dadka reer muqdisho waa inay tashtaan inta aysan dabar go'in sababtoo ah ayaga ayaa loo dan leeyahay dowlad difaacdana ma haystaan horaan waxaa noo yidhi galley meel gabiiba mataano ninka goosahaayo gunti waa xartaa war guddoomiyihii hore cadde gaabow hadduu yidhi dadka reer muqdisho waa inay tashtaan dowladda lafteeduna waa inay tashataa sababtoo ah iyadaba lama dhaafinoo duhurkiibaa madaxtooyada hoobiya lala dhacay wareedhaaya hadda ka hor cabdikariin guuleedoo ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka markay qaraxya dhaceen kadib aa la yidhi uma qalintida dhig xilka wasiirkan amnigoo iska soo taagan dadkii waa dhammaadee ma dilkuu ku dallacaa isagu weerarrada isdaba jooga iyo waardiyala'aanta horta weli wasiirkii amniga ciduma weydiisa horaan waxaa loo yidhi geel goonaa diidi galgalashu waa ku ceeb war qaraxan iyo weerarkii isdaba socday labaatan saacadood ka badan ayay socdeen evelna markii bella dhacdo saacado koobana lagu soo afjari jiray ciidanka gaashaan maxaa loogu diiday inay galaan meesha war saadaqa eri ani iska filil saacadana ka afjare araada timir lafaa ku jirta taxadirayna u baahan tahay goos dambeedka isnafanina aan iska gaarno aryaa sagaartuba lafay leedahay iyo idheganso masiibadu muggay dhacda jidadkii oo dhanaa la xiraa la yidhi dadkii dhaawac ahay kuwana waa la qaadi waaye kuwii isbitaallada la geeyana goojo dhiigahaa loo waayaa la yidhi dadkii dhiiggu ugu deeqi lahayna mihay mari lahaayeenaa la waaye jubaa dhacday ee beledka jeebee miya jeedida arro war haw kalaa laga baqaaya war ma haysiine war madaxweyne xasan sheekha u horreey wax dadka dhiig u suba wuxuuna yidhi dhibaatada cadowgu geysanaya waa ka midaysannahay ee wixii dhiig lahow kaca war xasan sheekh wuxuu yidhi shabaabo wax kale waa ka wada hadli karnaa laakiin xasuuqa dadkeenna kama wada hadli karno war nimaan xil haynu war fiicana aryaadhaha madaxdaanya waa ka xunnaha iyo tacsiyadima gabeen ewel aan wax kale lagu haysan ayaamahaane war beenta iska daa ra'iisul wasaaraha tacsiyeeyey ficilkii dhacana cambaareeyey isbitaalladana booqdee war meeshan waxaa la rabaa sirdoon ogaada cadowgu waxa ay falkinayaane aawa taliyihii nabad sugidda war taliyaha nabad sugidda fahad waaye war ummaddu fahad ma doorane farmaajoay doorteen aryaadhaha amba fahad ha ahaato ama farmaajo ha ahaato ama wasiir amni ha ahaato ama wasiir kale ha ahaatee waxaan xalaa loo ra
war ma ahayna waxaa la yidhi aqoon xumo irmaan xumo ka daran maadaa meel geeyaha mihiyaad waaga joogtaah waar maye waa rag aamusay iyo riyo aamusayba reerkoodii gaba aryaa waaga abaartiyaad joogtaa eri qayladiina xabad ku fali mayna shib naga dheh war mayleeray misgoroto miswarsati kuungaleeri warnimada waxaa la yidhi rati daba go'ani laabtu ka dhibi dhistaa marka haddaan tala weynay gacmahan ka adeegnaa ninba wuxuu doonu sameeyaa walfayli sheegay laakiin maahmaahada eedinka kudheeli mayleeray gurbigii duban lahayna laabtaka shabdhowde warnimada waxaa la yidhi soomaalida la kala jeediye qaarbadhan u jeedo oo dalkoodii laga jeediyo dhoofka lagu jeedshay qurbahay u sii jeesatana weli ka soo jeesan oo qabiilka lagu jeediye qaran ka sii jeestay cadowguna ku soo jeedo oo hoos isugu jeeda ujeed iyo ka jeed ma laha iyo dhanay ka jeedaayeen soo jeedi eebow dadka ammaanku kala jeedo war adigu xaggaad u jeedaa somalilan ujeeddo way leedahay war anna waxaan dhihi lahaa salaaladii hadday gubatay iyo midhihii jawdheertu jilabki iyo maraagii haddii ololku jeex leefay seegada cadaaddii hadday qararra jiidayso jeerinkii hadduu qodaxda dhigay jidadkii aan maraynay jismi wada walaala haddii laysku jaan qaaday war jiidkiinna inaan eebegeni jahannamo qiiqi jidka nabadda ummaddaan u fura jiirku kala oodan siilayda ay soo jiidatiye jawga maansadae waxaan jirin haddaad jeriso oo lagu jeclaysiiyo jabkaagana damacu kaaga dhigo joorad nuuraysa jamashadu waxay kaa ridaa jar iyo booraane jiro weeye mas-uul jagahayo xeerka jebiyaaye ha jarjarina waa jilicsan yahay xariggaa jiideen war jiillaydii baa soo jiidatay jabkaaguba waa jabuuti tago aadaan joogsan jeel ha lagu dhigo aryaada jiinlaydiinna soo jiidatee abwaandhoodaan allahou naxariistee wuxuu yidhi nin walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waaye talow yaa isoo qaban haddaan jawhar koru dhaafo warnimada war ma haysaane wasiirka gaashaandhigga ingiriiska markuu muqdisho yimid kadib waa kii hargeysa tegey amarna kama uusan qabin inuu hargeysa tago dowladda nabad iyo nolol hadda waxaan maqlay in jaalle loo taagay roosadiina ku xigto uu mari doono meeshii safiirkii maray un-ka hadda warkaa run ku suga war adeero sheekada guldhuudu ay isugu sheekayso run raad kuma laha dowladdii ingiriiskana waxaan siinay saldhig milatari marka waxaan in shabeell loo marmaranayn inuu ingiriiskuna ictiraafayo si degdegna weliba noo ictiraafayo ee idinku run ku suga warnimiyow guddoomiyaha baarlaamaanka madey mursal maylihiin sheegay madwiinahii koldho aydii laf garaan haytay baydhawo lakamagacaabi inoo haylee masaar leeray usina diidi warka kan ena run ku sugo war caleemasaarka madaxweynaha cusub ee puntland toddobaadka soo socda ayuu dhacayaa baa la yidhi madaxweynaha iyo raiisul wasaaraha golaha wasiirada iyo baarlamaankuna waa ka qaybgalayaan baa la yidhi run ku suga war caleemasaarkii madaxweynihii ka horreeyey lafta gareenaaba lagu leeyahay maxaa loo hormarinayaa caleemasaarka madaxweynaha puntland ma labada maamulaa kala mudan run ku suga warkaa war madaxweyne lafta gareen wasiirka arrimaha gudaha ayaa u hambaliyeeyey laakiin madaxweynaha puntland muxaafad iyo mucaarad madax iyo majo midna uma kala harin waa loo wada hambaliyeeyey war waxaan maqla madaxweyne xaaf sidau dhuusa mareeb u tegay tuusbaxdeerow qaato cawo iyo maalinba waa werdiyahaa la yidhi cawo dhoweedna doorashada puntland markay dhacaysay waa kii ka duceeyey cawadiiyoo dhanna wuxuu ku qilaaweyhaya ilaaheeyow cabdiweli soo celi hadda xaaf ducadiisi lagama aqbalin meeshuu ku dambeeyo hadda ka hor cabdikariim guuleed oo ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka markay qaraxya dhaceen kadib aa la yidhi uma qalin sida dhig xilka wasiirkan amnigoo iska soo taagan dadkii waa dhammaadee ma dilkuu ku dallacaa isagu weerarrada isdaba jooga iyo waardiyala'aanta horta weli wasiirkii amniga ciduma weydiisa horaan waxaa loo yidhi geel goonaa diidi galgalashu waa ku ceeb war qaraxan iyo weerarkii isdaba socday labaatan saacadood ka badan ayay socdeen ewelna markii bella dhacdo saacado koobana lagu soo afjari jiray ciidanka gaashaan maxaa loogu diiday inay galaan meesha war saadaqa eri ani iska filin saacadana ha ka afjare araada timir lafaa ku jirta taxadir aynu u baahan tahay goos dambeedka isindhafanina aan iska gaarno aryaa sagaartuba lafay leedahay iyo idheganso masiibadu muggay dhacda jidadkii oo dhanaa la xidhaa la yidhi dadkii dhaawac ahay kuwana waa la qaadi waaye kuwii isbitaallada la geeyana goojo dhiigahaa loo waayaa la yidhi dadkii dhiiggu ugu deeqi lahayna maxay mari lahaayeenaa la waaye jugaa dhacday ee beledka jeebee miya ujeedida arro war haw kalaa laga baqaaya war ma haysiine war madaxweyne xasan sheekha u horreeya wax dadka dhiig u suba wuxuuna yidha dhibaatada cadowgu geysanaya waa ka midhaysannahay ee wixii dhiig lahow kaca war xasan sheekh wuxuu yidhi shabaabow wax kale waa ka wada hadli karnaa laakiin xasuuqa dadkeenna kama wada hadli karno warnimaan xil haynu war fiicana aryaadhaha madaxdaanya waa ka xunnahay iyo tacsiyadii ma gabeen ewel aan wax kale lagu haysan ayaa mahaane war beenta iska daa ra'iisul wasaaraha tacsiyeeyey ficilkii dhacana cambaareeyey isbitaalladana booqdee war meeshan waxaa la rabaa sirdoon ogaada cadowgu waxa ay falkinayaane aawa taliyihii nabad sugidda war taliyaha nabad sugidda fahad waay war ummaddu fahad ma doorane farmaajay doorteen aryaadhaha amba fahad ha ahaato ama farmaajo ha ahaato ama wasiir amni ha ahaato ama wasiir kale ha ahaatee waxaan xalaa loo rabaa waxaana dhihi lahay how xasuuqa kii aan xal u hayn cilkow haya xalaalmiya xasuuqa kii aan xal u hayn cilkow haya xalaalmiya maya war xil xaaraan hagga ku aragta warniyow imika ma dadkan dhintay baan u oynaa mise dadka nool ar meeshaan faatax ma joogta feeray joogtaa aryaa arrintaanu qulhuwalla waa ka tagtay qaraxay joogtaa qaaluu innaa lilaah carruurtiinni yurubay jiraan gebi ahaantooda qarax iyo dil iyo hoobiyana ka cabsan maayaane dadkeennaa la baabi'inayaa maalin iyo leyle aduunkuna hub iyo ciidan baad nala dhex joogtaane naga daaya saaxiibayaal sheeka baralayda qarax lagu rogmaday iyo rubadgooyo joogtaa cambaar baan ku riday iyo tacsiyeyn raqiisoo reediyowgu tobiyaa nama raalli gelisee ra'yi kale ma haysaan kuwa raarka fuuliyo kuwa damacu raxayow xilka aad rabooteen raaxa laguma helaye yaa rafaad u mari kara wixii aan run ahayn rasiha u dambayse yaa xabadda ridi kara risaasiya isu dhigi kara inuu shacabku rays dego ruux ayaa u huri kara gooyo rabbi waaye rafcee karoori maayo ruux gooyo rabbi waaye rafcee karoori maayo war inta adeer xabaalbilaash ku mayrayanaysaan caruurtiinna somalilan noogu keenaniyow been waa ku ragno raad yeelan mayse kala reebto waatan ayaa raranka geli kara war ciidanka booliska shalay bac ka siyaa loo bixiyey sababtoo ah rasaastaa ku yareed war ciidamada booliiska majaama ciyaaraya marka bac ka sii laleeyahay bac ka sii waryaa bac bac ka sii waryaa bac baasuukii baaruudiyo garihaan boolis hoblan waay bakasi ino la ere olkutubaa kalaangan jabi war milkiilaha hotel maka almukarama guray xaaji wuxuu yidhi waa markii shanaadoo lay qarxinayo haddana waa dhisaya war talada allah idinka qaada ee annagu ka naga dhinta siddeed bilood banu oynaa war guddoomiyaha ururka haweenka gobolka banaadir waxay tidhi iyadoo balaayada meel ka timid aan la isweydiin in guryihiio dhismo lagu bilaabo waa nasiib darro tayaa reerkan ku dhacay tas ruuxlii kuma qancee xagee cidda loo rara war somalilan soo guurniyow war waxaa la yidhi fahamka iyo garashaduba waa faydo nololeed soomaalida waxaa kala furfura faamilna u qaybsha colaad laysku feentiya waxaa fawdo dhaxal siiya kooxdii fashilantaa shaqada kama fadhiistaanoo filin iyo silsilad maafiyaad ficilka mooda warhaanayo ee aadiyo iyo aawjo four point five alare mayhamaansiinkiindilohayada ariyaa dawladdaano qabiil lagu soo dhisan mana diidi kartida qaraxa nagadhaaf qarasu indhaha kaa ridee war dawladdaanu ku fashilmi meel laba qarax iyo hoobiyaal madaxtooye lala dhaco war waxaa la yidhi qaraxan iyo kii soobe isku qaabay ahaayeen war adeeru calaaca lama rabee runta waa laydiin sheego muqdisho dad looma rabaa layidhi isdifaaca nunka difaac miyaanu howlanahay aryaa war dalunkukana dawlada jirta shaashaabin isdifaace difaac dawlada laku fadeeya waladeer ka baxa midowga oo caddaanka u booda war madaxweynaha kenya iyo madaxweynaha soomaaliya ugaanday ku kulmayaanaa la yidhi khilaafka ayayna ka wada hadlayaan war madawiine farmaajo usubani intaasiyo ineesku bahay ma maxkamadiyaa laga tanaasulayaa oo xeerjaja miyaa la gelaa oo iyadana waa kulmaayii miya unikana abatay camlaan u buubuubaynaa allo albaab noofur aryaadhaha madaxweynaha uganda muuseveni soomaaliya dawladu kama jirto heeshale dhahaaye saan hee dhexdhexaadintiisa ugu qancaynaa mugga war adeero madaxweynahan kenya kukuuyada ah madaxweyne muuse biixa ka horreeya wada hadalka war ciidanka kenya gedo meelo badan ay iskaga baxeen awal yaa jooga yidhi ewel yaa joogayir akuuna beesa aa keentay war maxkamadda puntland shan nin oo inay gabar kufsadeen lagu eedeeyey dil ku xukunta toogashaa horta taas iigu sina kuwa caasho kufsada ma la soo helay waaga war caasho adeer caloolxumadeeda iga daa war maxkamadda gurceel waa laga cadaalad roonaaday marka doctor shaakir dib askuuna waa kitaabo sufiican u fiiri garowe gaalkacyiyo goldawob gurceel iyo gedo gabdhaha godob looga galay geyga bakiyaana galwiin iyoonay gaaywarowma inkuraabti aryaadhaha xamara qarax beri gashow lagu haystaa isad guriceel iyo geda iyo gaalkacyo leedahay gurugiin ha gubtee walaala lagu kala wada meesha dadkaanu damiir male hala dilah dila rabe waryaana sida damiirada lahaa warya waar idinkoo dhan baan damiir lahayn aryaa naga tag qandha gafuur cadu ha ku disheen way mahadsan yahay saxibada xubintu kalamaan kusoo dhawaad heestii bilowga barnaamijkaasi ballanqaaday heestalagujamaahma uu ku luuqeynayay hibnuura iyo maxamed mooga alla naxariista waxay gabagabaatahay barnaamijka caawa soo saaran la socodsiinayay anigo xasanaa sharman kusuri farsamaynaya tan intaan barnaamijkan dib dib ugu kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh
jirkaada